الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا waa casharkii soddon iyo lixaad saxaabiga la yidhaahdo bilaal ibnu rabaax kitaabka suwar min xayaati saxaaba bilaal binu rabaax muadinu rasuulillaahi rasuulka ilaahay muadinkiisii sala allahu calayh wasalam ahaa abu bakrin sayidunaa waa sayidkanagii wa actaqa wuxuu xoreeyey abuu bakar sayidanaa sayidkanagina waa xoreeyey abuu bakar waa sayidkayagii sayidkayagii kalena wuu xoreeyey abubakr sidiiq yaa yidhi cumar alfaaruuq radia allaahu canhu qisada waa inoo imaanaysaa insha allah libilaal bni rabaax bilaal binu rabaax muadini rasuuli rasuulka muadinkiisa ahaa salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi siiratun siira u ahaatay siiradaasoo min arwaci siyari nidaali difaaca siirooyinki siirooyinkiisa midda ugu yaabka badana fii sabiililcaqiidati xaalay ahaatay caqiidada waddadeeda ama fii sabiililcaqiidati xaal la difaacayo caqiidada waddadeeda wa qisatun qisa u ahaatay qisadaasoo laa yamallu zamaanu zamaanku uusan ka noogeyn min tardiidihaa celcelinteeda in la celceliyo hadba lagu sheekeeyo qiso aan zamanku ka noogeyn walaa tashbacul aadaanu dhaguhuna aysan ka dhargaynin min sixri nashiidihaa codkeeda ama sawdkeeda sixirkeeda sixirka maxaa looga jeedaa yaabkeeda macnaha nashiidana nashiida waxaa loo yihahdaa waa sawdkaa baxaya nashiid nashiida min sixri nashiidihaa sawdkeeda yaa qafaalashadiisa dadka qalbigooda sidii wax magnad ku dhegad oo kale ay ka dhigayso qisadaani welida bilaalun bilaal waa la dhalay fi saraati meesha la yidhaahdo qabla alhijrati hijrada ka hor binaxwi alaain wa arbaciina sana soddon iyo afartan iyo saddex sano meelahaas hijrada ka hor afartan iyo saddex sano qiyaastii liabin aabbaa loo dhalay bilaal aabbahaasoo kaana ahaa yudcaa mid lagu magacaabo rabaaxan bilaal binu rabaax rabaaxan amaa ummuhu hooyadiis fa kaanad waxay ahayd tudcaa mid loogu yeero xamaamata ayaa la dhihi jiray wahiya hooyadiisna amatun addoon bay ahayd sawdaa-u madow oo min imaa'i makkata magaalada makaad addoommadeeda ka mid ah ayb markaas waxaa weeyaan welidaa sidaa darteed baa kaana bacdunnaasi dadka qaarkood waxay ahaayeen yadcuunahu mid ugu yeera bilaal bibni sawdaa'i tii madoobayd wiilkeedii marmar xataa dacwa ka timid oo ku ceebayn oo kale ah layihi maxaa ku hadlaysaa ninka hadalkaa ku hadlay bibni sawdaa'i nashaa bilaalun bilaal waa barbaaray fii ummi lquraa ummu lquraa maka lmukarama weeye litundira umma alquraa wman xawlaha uma alquraa baladun mucadam waa magaaladaa weeyaan wa kaana mamluukan buu ahaa bilaal mid loo leeyahay liaytaamin agoon oo min bani cabdidaar qolo agoonoo reer bani cabdidaar ah baa bilaal lahayadoo waxay addoon u ahaa awsaa bihim abuuhum aabbahood ayaa u dardaarmay ilaa umayata bna khalaf qolada agoontaa aabbahood markuu dhimanayey ninkii gaalka weyn ahaayo umayata bna khalaf la dhihi jiray buu u dardaarma carruurta adaa haddaan dhinto iiga dambaynayuu yidhi axadi ru'uusil kufri gaalnimada madaxdeeda mid ka mida ah ninka la yidhaahdo umaya bin khalaf waaye walamaa ashraqad makkatu maka markay iftay bianwaari diini اljadiid diinkan cusub nuuriyaalkiisa wahatafa rasuululacdamu rasuulkii weynaana sala allahu calayh wasalam la dhawaaqay bikelimati towxiidi towxiidka kelimadiisa hatafa waa sawdeed iyo la dhawaaqid kaana bilaalun bilaal wuxuu noqday min asaabiqiina alawaliina dadkii u horeeyey ee u sabqay ila lislaami islaamnimada faqad aslama wuu islaamay bilaal walxaal lam yakun uusan ahayn calaa dahri اlardi dhulka dushiisa min muslimin muslim ilaa wahuwa ilaa huwa dheh bilaal mooyaane iyo wa bidcatu nafarin dhowr qof oo fara ku tirisa oo min asaabiqiina alawaliina toban qof dadku ma dhammayn towxiidka ku dhawaaqaya calaa ra'si maxaalu yahay dadka islaamka u hormaray ma kow lamber kow waxaa ka ahaa ya khadiijatu bintu khuwaylidin umu lmu'miniin xaaskii rasuulka diinta usoo kaalmaysay baa kow ka ahayd wa abubakar asidiiqu labo wa caliy bnu abi aalibin saddex wa camaaru bnu yasaarin afar wa ummuhu hooyadii sumaya xaaskii waxaa weeyaan yaasir reerkan dhan camaar iyo yaasir iyo hooyadood sumaya yaa reere la dhibay bay ahaayeen ayib dadkaasaa wa suhayb aruumiyu dadkii tobanka ka yaraa oo islaamka ku jiray baa lagu tirinayaa suhayb aruumi ayaa ku jiray waalmiqdaad bin lswad aswadku ma dhaline waa loogu abtiriyaa wuu ka wiilyeesha ayib miqdaad bin camr baa la yihahdaa isaga xabashidana waa u hijrooday madiinana waa u hijrooday beder iyo dagaaladii kalena waa tegey waqad laqiya bilaalun bilaal wuxuu kala kulmay min adal mushrikiina gaalada dhibaatadooda maa shay lam yalqahu siwaahu qof isaga ka soo haray uusan la kulmin dhibaato aan ummadda kale ku dhicin baa saxaabigan ku dhacday bilaal la yidhaahdo wacaanaa waa dhadhamiyey bilaal min qaswatihim gaalada adaygooda iyo wa badshihim qabashadooda iyo waqiiladii quluubihim qalbi adaygooda ama qalbi qallafsanaantooda haa maa shay lam yucaanihi uusan dhadhamin hayruhu qof bilaal ka soo haray wa sabara huwa bilaal waa sabray iyo waman macahu dadkii maciisa ahayo min almustadcafiina dadkii la daciifsanayay cala alibtilaa'i itixaamidii fii sabiili lahi ilahi wadadiisa lagu jirabay bay ku sabreen kamaa si lam yasbir axadun qofna uusan u sabrin sabir cid sabidhay aan la arag bay sabreen macnaha falaqad kaanat waxaa u ahayd liabi bakrin asidiiqi iyo wa caliy bni abi aalib labadan saxaabi casabiyatun qaraabo casabo tamnacuhumaa iyaga difaacaysa waa islaameen laakiin lama dhab dhibaato looma gaarsiinayn laanna qoyskoodii baa meesha u deganaa labadan abibakr asidiiq wa caliy bni abi aalibin wa qowmun qowm baa meesha u joogay taasoo yaxmuunahumaa labadooda difaacay casabiya waa dadka qoys ahaan qofka ugu kululaanaya qoladaasaa u deganay casabiyatun tamnacuhumaa wa qowmun yaxmuunahumaa ama ulaa'ika almustadcafuuna kuwa la daciifsado oo min alariqaa'i addoommo ah walimaai waa isku mideh waa rag iyo dumar rag iyo dumar addoommada ah oo meesha lagu daciifsanayey faqad nakalat waxaa xanuujisay ama ciqaabtay bihim iyaga waxaa cadaabtay qurayshun ashadda tankiili cadaabkan ugu daran ciqaabkan ugu daran ayay ciqaabayeen falaqad araadad waxay damcday qurayshtu an tajcalahum dadkaanay ciqaabaysa inay ka dhigto cibratan wax lagu cibro qaato liman u cibraa tuxadiu nafsuhu naftiisu ay ugu sheekaysay binabdi aalihatihim ilaahyada quraysheed inuu tuuro iyo watibaaci maxamedin maxamed raaciddi qof kastoo naftiisa ugu sheekayso maxamedna raac asnaamtana ka tag cibradii uu ku joogsan lahaa baa dadkan la cadaabi inuu qofkaasi isdhaho leela maxamedna ha raacin ilaahyadaana ha ka tegin yaysan kugu dhicin wixii hebel iyo hebel ku dhacay oo kale inay ku cibro qaataan qofkii arrintaa naftiisa ugu sheekaysaba wixii uu kaga joogi lahaa baa nimankan lagu cadaabi waayo sidii dadkaa loo gelay yaa naloo gelin inay dhahaan waqad tasaddaa waxaa u soo awaloobay ama u soo bambaxay litacdiibi haaulaa'i kuwa saxaabada cadaabidooda daa'ifatun koox iyo jamiico oo min akladi kufaari qurayshin quraysh gaaladooda kuwa ugu kakanaa ah kebiddan xagga beerka dadku waa kala beer adagya dad baa dhibaatada u beer adag oo aan kala jeclayn oo aan diirayn oo aan naxayn yaa oo beerkoodu nixin dadka ugu beer adkaa baa la yidhi muslimiintan cadaaba oo dhibaateeya wa aqsaahum quraysh kuwii ugu qallafsanaa qalban xagga qalbiga falaqad baaa abu jahlin abuu jahl isagu wuxuu la noqday akhzaahu llah alla hadulleeye biismi sumayata sumaya gabadhii la dhihi jiray dembigeedi ya inii uriidu an tabuu'a biismii wa ismika tabuu ya baaa waa isla iyadii wuxuu la noqday ya abu jahl dembigii sumaya isagaa qaaday maxay ka dhigan tahay isagaa dilay fawaqafa calayhaa fawaqafa ninkan abu jahl yihahdo wuu soo dul istaagay calayhaa sumaya yasubu isagoo caayaya wayar wayarfudu af xumaynaya cay uma dabadeedna dacanahaa birumxi warankiisoo ku duray dacnatan ku durid dakhalad gashay min asfali badnihaa caloosheeda xagga hoose waran buu caloosha xagga hoose ka geliyey wa kharajad ka baxday min dahriha dhabarkeeda meeshaas luguhu ka kala dilaacaanoo ma garanaysaa cawrada ah agteeda ah buu waran kaga dhuftay dhabarkau ka saaray waa gabadha sumayaa waaye waa camaar hooyadiis waa yaasir xaaskiisii fakaanad gabadhaasi waxay noqotay awala shahiidatin shahiidatii u horeysay fi lislaami islaamka oo dhan gabadhii ugu hor shahiiday wey wa ama alaakharuuna dadka kale oo min khiwatihaa sumayo walaalaheeda filaahina ugu walaalaa ku xira jaariya majruurkan filaahina ugu ikhwo ah ugu walaalo ah walaalaheed xagga ilaahay dartiisa wa calaa ra'sin waxaana ah bilaal binu rabaaxi faqad adaalat qurayshun quraysh way dheeraatay tacdiibahum cadaabidooda way ku dheeraatay muddo badan bay jir dilayeen kaanuu waxay ahaayeen idaa tawasadat ishamsu qoraxdu markay soo dhexdhexaysato kebid asamaai cirka bartamihiisa kebid dhexda markay qoraxdu marayso waltahabat ay holacdo rimaalu maka maka bacaadkeedu biramdaai qoraxda macnaha meelaha ciidaha ah oo ruubadka ah qoraxdu iyo kuleylku markuu ka bato ciiddu meel cagta la saari karo ma noqonayso meel dab oo cagagubiye ah oo dhib badan bay noqonaysaa markaas bacaadkii markuu qoraxunta cirka bartamaheeda ag marayso bacaadkuna dab noqdo markaasay yanzacuuna ka siibi jireen gaaladu canhum saxaabada hiyaabahum dharkay ka bixin jireen maxaabiisoo kale wayulbisuunahum waxay u xiri jireen duruuca alxadiidi biraha diracyo bira qoraxduna waa kulush wayashharuunahum waxay ku dhalaalin jireen ku gubi jireen iska dheh biashicati shamsi qoraxda kuleylkeeda almuttaqidati qoraxdan huraysa kuleylkeeda dharkii waa laga siibay qoraxdan huraysa kulaylkeedaa loo dhigay diricyo birana waa loo geliyey oo aan la gashanaan karin xilliga kulaylaha ah wayulhibuuna waay wayulhibuuna waxay la ku garaaci jireen duhuurahum dhabarrada saxaabada bisiyaadi jeedallo ayay la dhici jireen wayamuruunahum waxay amri jireen saxaabada la garaacayo waxaa la amri jiray bian yasubuu inay caayaan muxamadan markii la jir dilo la dhibaateeyo qoraxda la dhigo ruubadka la saaro dharka laga baxsho biricdireed loo geliyo la garaaco dhahayaan waxaad waryaada wax ka sheega muxamed caaya fa kaanuu waxay ahaayeen saxaabadu ida shadda calayhi markuu ku darnaado atacdiibu cadaabiddu wacajazat ay tabar gabto daaqaatum awooddooda awoodda ay u leeyihiin can taxamulihi cadaabka inay xambaaraan markay xamili waayaan garaaca bayastajiibuuna ajiibi jireen lahum gaalada fii maa sheega yuriiduunahu minhu ay ka rabaan gaaladu maxay ka rabtaa inay maxamed caayaan markaasay ka yeelayaan waaye ilaa qalbigu qofku tan buu leeyahay dhibaatada uu xamili karo markii tankiisa la dhaafsho wey walxaal quluubuhum saxaabada qalbiyaashooduna mucallaqatun mid lagu xiray ay tahay billaahi iyo warasuulihi iyagoo qalbiga alla iyo rasuul ka jecelo ku haysta bay carabka waxay ka maqashiinayaan kelimaad cay ah oo sida gaalidu rabtay ah ilaa bilaal mooyaane radia allaahu canhu wa ardaahu bilaal ka reeb faqad kaanat nafsuhu naftiisu waxay ahayd tahuunu mid fudud calayhi dushiisa ku fudud filaahi ilaahay darti caza wajal isagu marna kelimad caya ma dhahayo si kas haddii loo cadaabo kelimad cay ah ma dhahayo naftu ha iga baxdo naftaydaa iiga fudud intaan afka ka soo saari lahaa ereygaas naftaydaa igala fudud wa kaana aladii ninkii wuxuu ahaa yatawallaa maamuli jiray ama yatawallaa tawalin jiray kibra tacadiibihi bilaal cadaabidiisa kiisa weyn cadaabka inta badan ninka bilaal ku samayn jiray wuxuu ahaa umayatu bnu khalaf nin la dhihi jiray iyo wa zabaniyatuhu ciidankiisa qalbiga qalalnaa ya baa qalbigu dhinto a naxariis lagu araga baa hawshaa fulin jiray waay umaya bin khalaf waladii tawallaa kibrahu minhum lahu cadaabu cadiim soo qur-aanka maaha macnaha tawa waxaan ku keennay lafdigu waa sidoo kale halka ugu jira kan hawsha weynankeeda maamulay deedna fiiri intaa markay dhacday laqad kaanuu waxay ahaayeen yulhibuuna kuwa la dhaca dahrahu bilaal dhabarkiisa bisiyaadi jeedalo fayaquulu wuxuu dhihi jiray axaad axaad allah axad baa u qadaran waa mid waa mid unbuu leeyahy wayashta- wayashtad wayashtaduuna waxay ku waxay ku ku adkayn jireen calayhi bilaal fi nakaali ciqaabidda fayahtifu waa codayn jiray axadun axadun axadun buu iska dhihi jiray allahu axad weeye kaanuu waxay ahayd yaxmiluunahu kuwa ku xambaaroo ku khasba calaa dikri laati walcuza laati iyo cuze inuu sheeg waryah laate iyo cuze ammaan magacoodana sheeg fayadkuru wuxuu xusi jiray allah iyo rasuulahu ilaahay rasuul buu sheegayaa magacooda wayaquuluuna waxay dhahayaan qul waryaa dheh kamaa naquulu saan leenahoo kale laataan nidhi naga daba dheh cuzaan nidhi naga daba dheh bay dhahayaan fayujiibuhum wuxuu ugu jawaabi jiray ya miyaan ka tagna axadun axadun buu dhahay wayudbiquuna waxay ku dabooli jireen calaa sadrihi bilaal laabtiisa assukuura salaxya waaweyn salax waaye waa salax waa salax waa salaxyo fayunaadii waa dhawaaqi jiray axadun axadun ha dhagaxyaha rarankiina waa la saara laabtana dhagaxyo kulul baa laga saara waana la garaacaya bir birana diric bir biraana yaa waa loo geliyey waaye wayashtaduuna calayhi waxay ku darnaysiin jireen fi nika annakaal jirdilka fayahtifu axadun axad buu ku sowdayn jiray kaanuu yaxmiluunahu waxaan kuwa ku xambaaraa calaa dikri laati walcuzaa fayadkuru wuu xusi jiray allaha iyo warasuulah wayaquuluuna lahu waxay ku dhahayeen qul dheh kamaa naquulu saan dhahaynoo kale fayujiibuhum wuxuu ugu jawaabayay markay dhahaan laatiyo cuse naga daba sheeg ina lisaani carabkaygu laa yuxsinuhu ma wanaajinayo carabkaygu maba karo carabkaygu kuma dhawaaqi karo fayalijuuna waxay ku taagmi jireen fii iidaa'ihi dhibiddiisa wayumcinuuna waxay ku xeeldheeraan jireen fii tacdiibihi cadaabidiisa aad bay usii dhibaatayn jireen yatacamaquun wey fi liidaai dhibtay aada ugu sii xeeldheeraan jireen wa kaana daaqiyatu kii daaqiga ahaa daaquudka daaqiyada ahaa aljabaaru dictatoriga ah umayatu bnu khalafin wuxuu ahaa idaa malla markuu noogo min tacdiibihi bilaal cadaabidiisa isagu soo u garaacayo bilaal markay gacnuhu daalaan dawaqa cunuqahu luqunta wuxuu ugu qor xiri jiray bixablin khaliidin hoggaan adag xarig daran wa aslamahu bilaal wuxuu u dhiibi jiray ila sufaa'i waxmagaratada ee walwaldaani carruurta wa amarahum wuxuu amri jiray an yaduufuu bihi inay la wareegaan fii shicaabi maka golaha maka dariiqyada maka la warwareeg buu dhihi jiray tu carruur iyo dumar u dhiibo meelaha iska hog hogaamiye ku jageeya waaye wa an yajuruuhu inay ku jiidaan fii abaa diixihaa maka banaanadeeda laa waxaan loo tunay hadba dhan bay xarigga ugu jiidaya dhulkay ku dhufanaya kaana bilaal waxaa ridwaanullaahi caleyh yastacdibu lcadaaba cadaabka mid macaansada fii sabiilillahi lagu cadaabaya iyo warasuulihi wayuradidu wuxuu celcelin jiray cala dawaami si joogto ah nashiidahu codkiisa alculwiya sareeya cod sare wuxuu ku dhihi jiray axadun axadun axadun axad ilaahay waa mid weyn falaa yamalu kama noogi jirin min tardaadihi celcelintiisa walaa yashbacu kama dherji- kama dhergi jirin min inshaadihi qaaridda codkaas axadun axad waqad carada abu bakrin asidiiqu abu bakr sidiiq ridwaanullahi caleyh wuxuu u bandhigay calaa umayata bnu khalaf ninkii lagala dardaarmay iyo agoonta iyo dee addoonkooda iyo waxaasoo dhan abubakar baa marka wuxuu u dardaarmay umaya an yashtariyahu inuu ka gado hu oo bilaal ah minhu abubakr ninoo iga gadbo yidhi addoonkan fa aqlaa waa ku qaaliyeeyey umaye waaye bihi abubakar athamana lacagti lacag aan caadi ahayn tirada ka badata baan kaa siinayaa yidhi walxaal huwa umaye yadunnu u malaynaya ana abaabakar laa ya'khudu marna inuusan ku qaadanayn wuxuus yidhi ha kuu daaye waayeel tag lama dhexo ku tagaa la tusaaye lacag uusan marna ka bixin karin u sheeg fashtaraahu waa gat waaye abuba abubakar waaye fashtaraahu minhu wuu ka gatay hu oo ninkii la la dhihi jiray bilaal minhu umaya abubakar baa ka gaday bitisci awaaqin sagaal wiqyadood oo mina dahabi ah buu ka siiyey faqaala lahu umaya wuxuu yidhi bacda an tamat isafqatu gorgoradii markay dhammaatay oo gacanta la kala riday oo la kala gatay umaya wuxuu yidhi low abayta haddaad diidi lahayd akhdahu bilaal qaadashadiisa ilaa biuqiyatin hal wiqyad waryaha ka badan kaa siin maye ma iga siisay haddaad dhihi lahayd buu yidhi labictu waa kaaga gadi lahaa sagaalaa hadda idhi horaa iga siisa hal mid haddaa ii ii gaari lahayd waa kaa siisan lahaa oo dahaba faqaala lahu sidiiq baa yidhi low abayta adna haddaad diidi lahayd beycahu gadidiisa ilaa bima'atin boqol ka yar ka bixin mayo haddaa i dhihi lahayd lashtariitu waa ku gadan lahaa anna inaa cadaabka uu ka fakiyo rabaa ninkan la cadaabayo walamaa aqbara sidiiqu abubakar sidiiq marka uu warramay an rasuula nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh biishtiraa'ihi soo gedashadiis bilaal bilaalan biishtiraa'ihi marka waxa dhahdaa abubakar soo gadashadiisa bilaalanu soo gata waa ficilkii iyo faacilkiisii waa macnaha waxa weeyaan masder masderkii oo faacilkiisi loo idaafeeyey oo mafcuulkiina daba yaal iyo wainqaadihi badbaadintiisii min aydii mucadibihi kuwii cadaabay gacnahooda inuu ka soo badbaadiyey markii nebiga uu u sheegay abubakar qaala lahu nabiy baa yidhi calayh salatu wasalaam asharikata iyo abaabakrin abaabakarow aan ku shirgowno wax iga wadaaji waaya bilaal aan kula yeesho faqaala lahu sidiiq baa yidhi ridwaanullahi caleyh laqad actaqtu waaba xoreeyey yaa rasuulallah addoonnimo dambe ninkan lomamaba rabo yidhi horaan ka xoreeyey aan soo gatee inaan addoonsado uma soo gadin xor waaye xor weeye walamaa adina rasuulu nabiga walamaa adina allahu ilaahay markuu u ogolaaday linabiyihi nebigiisa sala allahu calayh wasalam bilhijrati ila almadiinati almunawara madiina inuu nebigu u hijroodo haajara bilaalun bilaal waa hijrooday xagee aaday ridwaanullaahi calayhim fii jumlati man xaalu ku sugan dad jumladood haajara hijrooday oo madiine aaday wanazala waa degay huwa bilaal iyo wasidiiqu abubakr sidiiq iyo wa caamir binu fihrin yaa garanaya ninkan caamiru bnu fihrin waay min bani tamiim aad axad saabiqiina ila islaam dadkii ilahay dartii loo cadaabi bu ahaa abubakar baa soo galay isna xoreeyey waay nebiga iyo markay godka galeen saxaabigii abubakr sidiiq iyo nebigu markay godkii galeen makaad ya qaaru xidho maahay qaaru thawr iyo hijradoodii kii dalyaqaanka ahaa iyo isla socodkooda iyo waa isaga halkaa ku jiray raggaani waxay ku degeen fii beytin waaxidin isku hal guri fausiibuu waxaa lagu asiibay bilxumaa qandho jamiican xaliin daltab ayaa ku dhacday fa kaana bilaal wuxuu ahaa idaa aqlacat markay ka foqdo canhu xaggiisa alxumaa qandhadu rafaca caqiiratu codkiisa kor u qaadi jiray codku caqiira waa sawgtiis wajacala wuxuu gudageli jiray bilaal yatarannam inuu sawdaynayo bisawtihi اlcadbi si codkiisii wanaagsanaa qaa'ilan xaaliya mid dhahaya alaa layta shicri hal abitanna laylatan bifakhin waxawli idkharun wajaliilu wahal aridan yowman miyaha mijannatin wahal yabduwan lii shaamatun wadafiilu alaa hooy layta shicri gabaygayga yaa shallaytadiise hal abitanna ku baryeenama leylatan hameen alla hameen haddaan ku oyeen lahaa bifakhin waa meel maka duleedkeeda ah meeshaas ilaa ninkan wuxuu ahaa bilaala reer makaad ku soo kora madiinau tago waa daltabiyoodo wuxuu aada ugu hiloobay maka iyo dhulkau yaqaanay iyo magacyadii xagga ka jiray alla yaa meeshaa tagaba walxaal xawlii meeshaas hawadeediiba u bogay idkharun iyo wajaliilun labadaa geedna dhinacyada iga yihiin nagaarada ah idkhar iyo jaliil wahal aridan ku arooreenaa yooman maalin miyaaha mijanna alla haddaan maalin min suuqii majinna biyihiisii aan ku aroori lahaa waayahay wahal yabduwan lay ii muuqdeenaa allowma ii muuqanayaa shaamatun buurta la dhaho iyo wadafiilun buurta labaad waa laba buurood yaa mar labadaa buuroodna arka walaa cajaba la yaab mar jiro idaa xanna hadduu u hiloobo bilaalu ilaa makkata iyo washicaabaha golleheeda washtaaqa u cishqiyo widyaanahaa togageeda iyo wajibaalaha buuraheeda la yaab ma jiro fa hunaaka halkaasuu daaqa ku dhadhamiyey xalaawat aliimaani iimaanka macaankiisa meeshuu kusoo dhadhamiyey weeye bilaal wa hunaaka halkaasuu istacdaba alcadaaba cadaabkii macaansaday fii janbillaahi ilaahay dartiis loo cadaabayey ibtiqaa'a wajhilah wa hunaaka halkaasuu intasara waaye ka guulaystay calaa nafsihi iyo wacala shaydaaniba ka adkaada istaqara bilaalun wuxuu ku nagaaday fii yadriba madiina baciidan xaaliya mid ka fog can adaa qurayshin quraysh dhibteeda watafaraqa wuxuu u faariq noqday linabiyihi nebigiisii wa xabiibihi muxamedin sala allahu alayhi wasalam salawaat ullaahi wasalaamuhu calayh fa kaana wuxuu ahaa yaqduu kii soo jarmaada bilaal macahu ayuu soo jarmaadi jir nebiga maciise idaa qadaa markuu nebigu jarmaado wayacuudu waa soo noqon jiray macahu nebiga maciise idaa cadda hadduu soo noqdo wayusalii macahu nebigu maciise u tukan jiray idaa sallaa hadduu tukanayo wayaqzuu macahu maciise u jihaadi jiray idaa hazaa markuu duulo xataa asbaxa ilaahu ka ahaaday alzama mid laasimid badan lahu nebiga min dillihi hooskiisa hooska nebiga waxaa uga laasimid badnaa bilaal anaa sida hooska qofkuusan uga harin oo kale ku noqday wey walamaa shayada rasuulu nebigu marka uu dhisay salawaat ullahi wasalaamu calayhi masjidahu masaakiisa fi lmadiina wa shuruca aadaanu aadaankii la jideeyey kaana bilaal wuxuu wala awala muadinin muadinkii u horeeyey fi lislaami wa kaana idaa faraqa markuu ka faaruqo min alaadaani aadaanka bilaal waqafa wuxuu soo istaagi jiray calaa baabi beyti rasuuli rasuulka gurigiisa albaabkiisa calayhi salaatu wasalaam wa qaala wuxuu dhihi jiray xaya cala asalaax xaya cala alfalaax nabiga gurigiisa hortiisa wey faidaa kharaja rasuulu nabigu hadduu soo baxo sala allahu alay wasalam min xujrati qowladiisa oo wara'aahu bilaalun bilaalna oo arko muqbilan xaali ah mid soo qaabilsan nebigu ibtidaa wuxuu bilaabi jiray biliqaamati aqimidda waa mar haddii nebigu soo baxo dadka tujin lahaa horey buu kasii aqimi jiray waqad ahda najaashiyu najaashi ninka la yihahda hadiyeeyey melikulxabasho ahaa alrasuul alacdama nebiga weyn wuxuu usoo hadiyeeyey sal ly slam alaaatan alaaata rimaaxin saddex waran qasiiratin gaagaaban oo min nafaa'isi maa yaqtanihi lmuluuku boqoradu waxay kaydsadaan kuwa ugu qaalisan ah waa nebiga usoo dhiibay faxtafada waa waay nebigu waa waa qaatay waa xafid linafsihi naftiisa biwaaxidi minhaa mid ka mid ah leebabkii nebiga qaatay wa acdaa caliya bna abi aalibna wuxuu siiyey waaxidan mid wa acdaa cumara bna alkhadaabna wuxuu siiyey waaxidan mid uma ikhtasa nebigu waa gaar yeelay birumxi warinkiisii bilaal kii nebigu gaarka u qaatay bilaal buu u dhiibi waay fajacala bilaal wuxuu gudagalay yascaa inuu la socon la ordeeya bihi warankaas beyna yadayhi hortiis ayaama xayaatii kullaha maalmahu noolaa dhammaantood waxa weeye calankaas ee waxaan leeyahay bahashaas nebiga ayuu la hor socon jiray calayhi salaatu wasalaam waa waran yaroo gaaban fa kaana wuxuu ahaa bilaal yaxmiluhu kii soo qaada waayahay fil ciidayn labada ciidood iyo wa fi salaatilistisqaa'i roob doonta iyo waa wayarkusuhu amaamu nebiga hortiisa u mudi jiray idaa uqiimat sala salaada markii la aqiimo fii kayri lmasjid masaajidka meesha aan ahayn meelaha masaajidkan haddii laga aqima sidaa nebiga loo horumarina sutra ugu noqoto baalkaanu warankausaa ugu mudayaa meesha walaqad shahida bilaalun wuxuu xaadiray maca nebiyihi baderan bader waa tegey fara'aa bicaynihi labadiisa indhood wuxuu ku arkay keyfa sida anjaza allaahu ilaahay u go-aamiyey wacdahu yabahiisa wa nasara cabdu addoonkiisana ugu gargaaray wa shahida waay ayib washahida wuxuu xaadiray bilaal masaarica duqaati iyo mujrimiinta kuwii ahaa dadka baabi'inayey meelihii lagu legday aladiina duqaadaasoo kaanuu aha yucadibuunahu iyaguba kuwa cadaaba bilaal suu'a alcadaab cadaabkan ugu xun waabsara abaa jahlin buu arkay bilaal iyo wa umayata bna khalaf sariicayni xaalihi kuwa la legday tanuushuhuma xaalay asiibayso isku dabamarayso suyuufu lmuslimiina muslimiinta seefahood watanhalu ay ka wabxayso min dimaa'ihimaa dhiigagooda rimaaxu lmucadimiina kuwii la cadaabay waramadoodi rimaaxu lmucadabiina wey kuwii la cadaabay waramadoodi walamaa dakala rasuulu sal lla ly slm maka markuu soo galay faatixan xaliha mid furanaya calaa ra'si katiibatin isagoo nebigu ku sugan katiibatii jameecadiisii madaxeedii alkhadraa ee cagaarnayd waa guud calaa ra'si katiiba alkhadraa kaana macahu miciisa waxaa ahaa daaci samaai yeerihii samada oo kee ah bilaal binu rabax muxuu yeerayaa hayaa alsalaad iyo aadaankan waxaan dhan waa waa waa yeerid weeyaan walamaa dakala waxaa dhahdaa waxiina dakala alkacba nebigu markuu kacbada galay kacbada almucadamata la weyneeyey lam yakun fii suxbatii nebiga la saaxiibidiisa ma ahaynoo lama socon ilaa alaaatu rijaalan saddex nin mooyaane hum saddexda cuhmaan bin dalxa waa nin la yidhaahdo wa jaamicu mafaatiixi alkacbati almusharafa kacbada musharafadaa furayaasheeda ninkii xambaarsanaa waxaa la dhihi jiray cuhmaan binu dalxa in allaha yaamurukum an tu'addu alamaanaati ilaa ahliha ayada ay soo degeysa iyo usaamatu bnu zayd oo ah xibu rasuulillaahi wabnu xibi kii nebigu jeclaa kow jeclaa wiilkiisana ahaa wa bilaal binu rabaax muadinu rasuul muadinu rasuulillaahi walamaa xaana salaatu duhur markii soo dhowaatay kaanat iluluufu kumanaankii waxay ahayn almu'alafatu laysku soo dumay tuxiidu mid koobaabta birasuulilcadami nebiga weyn salawaat ullaahi calayhi wasalaamuh waa xilligii duhurka xilliga qadada waaye intaasoo kun baa nebiga hareeraha ka joogtay calayhi salatu wasalaam wa kaana aladiina kuwii waxay ahaadeen aslamuu islaamay oo min oo min kufaari qurayshina dawcan ow karham ama u islaamay dawcan adeecid ow karhan kaasho yashaduuna daalika arin kaa kuwa xaadira daalika kaa almashada ah kaanu xaadiridda alkabiira weyn dadkii islaamay meeshaa waa joogeen ee gaalada quraysheed ka soo islaamay cinda daalika buu daca rasuulu sal alla alay sl nabig wuxuu yeehay bilaal binu rabax wa amarahu wuxuu amray an yascada inuu koro calaa dahrilkacbati kacbada dusheeda wa an yuclina inuu daahiriyo min fowqihaa kacbada dusheeda kelimata towxiid fasacada waa la jahray bilaalun bilamri hadda kacbada dusheeda lagama adimo lakiin markaa waa la yidhi dusha uga bax kana aadaan ayb wa arsala sawtahu codkiisa uu sii daayey bila aljahiira ee dheeraa bilaadaani aadaankii uu ku sii daayey famtadat il- famtaddat aalaafu lacnaaqi kumanaan luqumood sur surka qofka baa taagmay xaggee naxwahu bilaal xaggiisa tanduru ilayhi xaalay fiirinayso wandalaqad al- alaalaafu lalsun kumanaan carabna waa tageen tuladid iyadoo celcelinaysa waraa'ahu bilaal gadaashiisa fii khushuucin khushuuc aadaanka iyagoo ka daba dhahaya bilaaloo aadaankiisa waa hore u dambaysay waaye haddaba wuxuu ka addimayaa kacbada dusheeda iyadoo waa hore u dambaysana waa gaaraynaa oo aa- aadaanay ama aladiina kuwa fii quluubihim qalbiyaashooda maradun jiradu ku sugan tahay faqad akhada waxaa qabtay alxasadu faqad akhada alxasadu xasadkii wuxuu gudagalay yanhashu quluubahum qalbiyadooda inuu feenanayo nahshan feenasho ilkaha fooda hore marka hilibka lagu goosto baa xoogaa rudid rudid baa la yidhahdaa wajacalat idaqiinatu urkutaalladu waxay gudagashay tumasiqu inay dildilaacinayso quluubahum qalbiyaashooda tamsiiqa dildilaacin famaa in wasala bilaalun bilaal ma soo gaarin fi laadaani aadaanka ma soo gaarin ilaa qowlihi hadalkiisii ahaa ashhadu anna muxammadan rasuulu llah ma soo gaarin xataa qaalad ilaahay ka tiri juwayriya bintu abi jahl juwayraya bintu abi jahlin lacamrii baan ku dhaartay laqad far- rafaca allah ilaahay waa kor yeelay laka adiga dikrika sheegsheegaada ama salaatu salaadana loo ku yeero xay cala salaad fa nusallii waanu tukan walaakinana annagu wallaahi maa nuxibu ma jeclin man qatala alaxibata axibada iyo kuwaan jeclayn qofka dilay la abujahal baa la dilay dadka axibada naga laayiyey ma jeclin laakiin kolley adiga ilaahay waayahay waa ku dallacsiiyey nabi allow ama salaa waaye wa kaana abuuhaa aabbaheed waa kan wuxuu ah qad qutila kii la dilay fii badrin wa qaala khaalid wuxuu yidhi binu usayd alxamdu lilaah ilaah baa mahada aladii allahaasoo akrama abi aabbahay karaameeyey oo falam yashad aan uusan xaadir ma xaadirin haadal yowma maanta ilaahay maanta aan aabbahay joojin baa mahad leh wa kaana abuhuna wuxaa qad maata mid dhintay qablalfatxi maka intaan la furan biyoomin waaxidin hal maalin buu ka hor dhintay muxuu leeyahy intii aabbahay maanta arki lahaa ninkaa madow oo gu- kacbada dusha inta uga baxay addimaya maalintaa intii aabbahay soo gaari lahaa ilaahay baa karaameeyey oo ka hormariyey buu leeyahy saasoo karaamada u haystaa haa ninkaas iyo meeshaa waxa iiga muuqda foolxumo isagu u haystaa waxaas intay u arki lahaa allah ka hormariyey buu leeyahy raggaan o dhan waa hadlayaan وqاaل الxاariث بن هiشhاaم wuxuu yidhi waa ثuklاh tol beelay laytanii shalaytee midtu dhinteena qabla an araa intaanan arag bilaalan oo fooqal kacbati saaran ninkii addoonnimada soo maree madoobaa ee sa ahaaye sa ahaaye sa ahaaye saas loo jirdili jiray qaxay ee hadda yimid sanadkan hadda la yaa oo kacbada saaran ka hor alla haddaan dhiman lahaa وqاaل الxakم بن abiاlcaas wuxuu yidhi haadaa kan wallaahi alkhadbu waa musiibo aljalal weyn waay oo kee ah wahuwa an yusbixa inuu ahaado cabdu bani jumx reer bani jumx addoonkoodii yanxiqu mid qaylinaya dhowdhawaaqaya calىa haadihi اlbaniya biniyadan dhismahan kacbadan naqaanay weligana dusheeda addoonkii reer ba- cabdi jumax inuu maanta ka qiiq leeyahay ma maanta ka dhowdhawaaqayo ka qaylinayo ka qalaadayaba iyagu ka dhiganta warkiisu waaye waa musiibo wey wa kaana macahu waxaa meesha fadhiya abu sufyaan binu xarbi waaba sanadkoo islaamaya fa qaala wuxuu yidhi amaa ana aniga falaa aquulu shayan bitulli layga maqli maayo faina anigu low fuhtu haddaan ku hadlo bikelimatin hal kelime haddaan ku hadlo lanaqalat haa kelimadda waxaa raraysa haadihi alxasaatu quruur xaan baa u geynaysa ilaa maxamed bin cabdilaahi ju-daan dhaho xataa quruuraxaasa iga warramaya idin aamini maya idinkana anugu maanta ereyna dhihi maayo intaasuu yirda intiina wataa lasoo raray oo ka hadalkiisa hadda laynoo sheegay waaya cid soo radhay waaya looma baahnayn markaas xaafadahan iyo balaayada kelimad kasta nebiga waa wii baa loo sheegaya walaqad dalla bilaal bilaal wuxuu ahaaday yu-adinu lirasuuli nebiga mid u aadaana salawaatullahi wasalaamu caleyh meeshaan weligay annagoo abi isri deganayn baa maanta ninkii bilaal ahaa ee shaaisa ahaa maanta kacbada yadii dul saaran yahay misna ka qayliyey weeye iyagu waxay ka- la- la hinaasayaan dawaalayo xayaati intuu noolaa nebigu u addimi jira waay intuu nebigu noolaa wadalla rasuulu nebiguna wuxuu ahday nebiga alkariim wanaagsana sal ly slm ya-nasu mid weheshada ilaa hada sawta codkan alladii codkaasoo cudiba filaahi ilaahi loo cadaabay ashadd alcadaabi walxaluwa yuradid uu celcelinaya bilaal axad axad walama intaqala rasuulu nebigu markuu guuray oo gu- macnaha nebiga alcadamu weynaa u rartay sala allahu alay wasalam ila rafiiqi alaclaa waxaana waqtu salaati salaad waqtigeeduna soo dhowaaday qaama bilaal baa kacay yu-adinu fi naasi dadka dhexis xaalo aadaanayo wanebiyulkariimu nebi maxamedna sal l sl musajan la yaa la la la huwiyey la yaa la daboolay lam yudfan bacdu welina aan la aasin iyadoo aan welin la aasin iyadoo nebigu de waa meyda mare saal musajano yahay mid la dada mare la saal falamaa wasala bilaal markuu soo gaaray meydkii nebigana masaajidka dhex yaal ilaa qowlihi ereygiisa ah ashhadu anna muxammadan rasuulu llah markuu soo gaaray khanaqathu waxaa ceejisay alcabaraatu ilinta wax tabasa cod sawtuu codkiisana waa xabisbay fii xalqihi hungurigiisa hungurigiisa codka soo dhaafi waay waa adimi waay waa wadi waay ashhadu anna maxamedan rasuululaahi weligii usoo adimi jiro raacaduu rumeeyey oo meydkiisa ag yaal weeye maanta marka ereygaas wuu dhihi kari waaye waajhasha almuslimuuna muslimiintiina waxay ku fo- dheer fogaadeen fi lbukaa'i oohinti wa aqraquu waxay ku hafteen fi nnaxiibi waa il- waa ooyid waa isku mid uma adana bacda dalika alaaa ayaami nebigu intuu dhintay kabacdi saddex maalmood buu aadaanay bilaal fakaana waxaa kulamaa wasala markasta uu soo gaaro ilaa qowlihi ashhadu anna muxamadan rasuulu llah bakaa midna ooyah ee, ee, bilaal wa abakaa dadkana ka ohiya hadeer markaa masaajidka nebiga joogtido dee t- lagu aa halkan ag fadhidid nebiga dhinaciisa mu-adinku inta kaco aadaanayo adiga laftaada cibraa kugu soo dhacays aa ciddaa la qirayo ilaahnimadeeda waa allah nebi maxamed iyo rasuulnimadiis dushiisa hadda laga aadaanaya waaye masaajidkiisii weeye mimbarkiisii waa kan mixraabkiisii waa kan rawdadii waa tan waaye guriga caaisha waa kan qa- nebiga qabrigiisa waa kan markaasaa malaayiin malaayiin almulayana baa laga laga dul aadaanaya dhexdooda wa ashhadu anna muxamadan rasuulu llah cinda dalika buu dalaba min abi bakr wuxuu ka codsaday bilaal abi bakr oo khaliifati rasuulilaahi ah sal lla alay slam an yucfiyahu inuu ka ruqseeyo min alaadaani aadaanka bacda an asbaxa intuu bilaal noqday laa yaxtamiluhu midaan ba yaa xambaari karin macnaa aan samayn karin aan awoodi karin wey nebi maxamed hadduu maqnaaday oo dhintay markasuu meesha soo gaaray aan aadaanka dhammaystiri laayahay shaqadaan iga ruqsay buu yidhi mu-adinnimada ah mar haddaan wadi kari waayey washtad wasta'danahu wuxuu uga idan dalbay bilaal hu abuubakar fi lkhuruuji bixid ila aljihaadi fii sabi anigu jihaadyadaan gelaya walmuraabada ku nagaansho fii bilaadi shaam dhulkaa shaam iyo halkaas baan furamaha dagaalka laasimaya madiina iyo aaggan waa ka tegaya faradada sidiiqu yaa sidiiq waa hakada waa shakiyey ridwaanullahi calayh fi listijaabati yeelid lidalabihi dalabkiisa uu ka yeelo ruqseeyo ka daraduday ma yeeshaa ma iska daysaa maxaad samaysaa iyo walidni lahu inuu u idno lahu bilaal bimuqaadarati lmadiina madiine ka tegiddeeda faqaala lahu bilaal baa yidhi markii cod laga waayey abuubakar fasax iyo fasax la-aan markii laga waayey bilaal wuxuu yidhi in kunta haddaa ahayd ishtaraytani waagii fogaa mid ii gatay linafsika adiga darta haddaa ii gadatay fa amsiknii haysahad oo meelna ha ii ogolaan wain kunta haddaad tahay qad actaqtanii lilah alla darti mid iu xereeyana fakhallii khaali yeel aniga iyo fakhallii ii khaali yeel limankii actaqtanii lahu isaga darti ay xoraysay aniga iyo allaha darti ii xoraysay isku kaaya banne faqaala abubakr wuxuu yidhi wallahi ma shtaraytuka kuma gadan ilaa lilaah kuma gadan ilaa lilaah ilahay darti wamaa actaqtuka kuma xoreyn ilaa fii sabiili faqaala bilaal wuxuu yidhi inii anigu laa uaadinu u aadaani mayo liaxadin qofna bacda rasuulilah nebi maxamed dabadi qof aan mu-adin u noqonayo ma jiro faqaala abubakr baa yidhi laka daalika waa kaa yeelan arrinkaas waa leeda raxala bilaal waa ka guuray can ilmadiinati almunawara maca awali bacin bacigii u horeeyey ciidanka u horeeyey oo min bucuudi lmuslimiin waay buu ka tegey wa aqaama wuxuu ku nagaaday fii daaraya magaalada le daaraya waa magaalo magaceed oo bilqurbi meel u dhow ah min dimashqa dimashq walaqad dalla wuxuu ahaaday bilaal mumsikan mid ka joogsaday can ilaadaani aadaanka xataa qadima cumar binu khadaab uu soo galay waa dambe bilaada shaam falaqiya bilaalan buu cumar la kulmay ridwaanullaahi cali bacda khiyaabin dawiilin maqnaansho dheer dabadeed da fog kala maqnaayn nina ardulxijaaz iyo madiine joogo nina shaam jiro wa kaana cumar wuxuu ahaa shadiida shawqi cishqiisu miduu daran yahay ilayhi bilaal cadiimal ijlaali weynayntiisu miday weyntahay lahu bilaal u weyneeyo xataa inahu cumar kaana wuxuu ahaa idaa dukira asidiiqu abuubakr markii la sheego amaamahu hortiis abuubakr haddii lasoo hadal qaado yaquulu wuxuu dhihi jiray cumar ina abaabakr sayidunaa wey wa huwa aladii waana ninka actaqa sayidana sayidka naga bilaalna noo xoreeyey wataa sheekadu yacnii bilaalan weeye ridwaanullaahi cali sayidka dambe wa hunaaka halkaasuu cazamo saxaaba saxaabadu yaa ku adkeeyeen cazama asaxaaba waxay ku adkeeyeen calaa bilaal an yuadina inuu aadaana fii xadrati alfaaruq maanta cumar alfaaruq madaxweynihii khaliifihii muslimiinta noo yimid ilaa wa ilaa maanta aadaan abu bilaalow famaa in irtafaca sawtuu codkiisa ma kor noqon bil aadaani aadaanka lama kor noqon xataa bakaa cumar uu ooyey xilligii muxuu xusuus xilligii nebiga iyo codkan iyo madiine wa bakaa macahu waxaa maciisa ooyey abubakar waxaa la cumar maciisa cumar weeye asaxaabatu saxaabadii xataa khdallat illixaa yaa ilaa ay gararkii qoyeen dharoomeen bidumuuci ilin garkii baa dadka wada qoyey falaqad ahaaja wuxuu kiciyey bilaalun ashwaaqahum cishqiyadoodii ay u cishqiyeen ilaa cuhuudi almadiinati almunawara madiinatu almunawara cahdiyaasheedii waaye waayaheedii waaya waa waa waxaa la yidhahdaa waaye waayo waaye waayaa la xusuustay suqyan saqa allaahu suqyan maselka kanaaliskaa gaabsadaa suqyan lahaa waraab baa u ahaaday saqa allaahu suqyan allaha waraabiya lahaa madiina min cuhud may suqyan waraab baa lahaa iyada u ahaaday ya min cuhuudin xaalow ka ahaa wakti cahdiyaal iyo waayo walaqad dalla wuxuu ahaaday daaci samaayi samada yeeraheedii yuqiimu mid kunagan ku negi fii mandaqati dimashqa mandiqadaas xataa waafaahu lajalu ajalshu ilaa uga timid ajalkii almaxtuumu la gooyey qofka saabatiisuu leeyahay waktigii ilaa uu kaga yimid fa kaanat imraatu xaaskiisi waxay tucwilu ya mid qayla dhaamisa dhawaaqda ilaa jaanibihi dhinaciisa bilaal dhinaciisa haweentiisa ka qaylinaysa fii maradilmowti dhimashada jiradeed markuu xanuunsanaa wa tasiixu way qaylinaysa qaa'ilatan xaalatan mid dhahaysa waa xasanaa alla tiiraanyadayde wakhtigaadi weeye soo xaadir wa kaana huwa bilaalna wuxuu ahaa yaftaxu caynihii labada indhood mid kala qaada fii kulli maratin markastoo gabadho hadasho wa yujiibuha wuxuu ugu ajiibayy wa u jawaabayy qaa'ilan xaalu yahay mid dhahaya waa faraxaa alla faraxaygiyo alla maxaan faraxsana iyadana maxaa la tiiraanyay leeda waxay aragtay ninkeedii bilaal oo sii dhimanaya waaye isna wax kaloo ku faraxsan yahy maxaa yeelay uma lafada wuu tufay fifti u dambeysay anfaasahu lakhiira fifti u dambeysay walxalo wa yuradid u celcelinaya bilaal hadan nalqa alaxiba muxamadan wasaxbah hadan biri baan nalqaa la kulmaynaa alaxiba kuwaan jeclayn waa farxiisii waa kuwama muxamadan iyo saxba haddaan dhimano soo meel kale aan tegaynaa nebi maxamed iyo saxaabadii baan u tegaynaaye innaga halkaasaan biri biri weeye bili biri biri baan u tegaynaa hadan nalqa alaxiba muxamadan wasaxbah muxamed iyo saxaabadiisii iyo kuwaan jeclayn ayaan biri u tegaynaa wey والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب